xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo hadal ka jeediyey munaasabad qalinjabina ayaa tilmaamay in dadka waxbartay ama aqoon-yahanadu ay door muhiim ah ku leeyihiin dowlad dhiska iyo horumarinta dowladnimada waxa uu tilmaamay in mas-uuliyad ay fuuleyso qofka waxbartay xilliga uu gabagabeeyo waxbarashada nooc walibaba ha ahaatee
waxaan rabaa un inaan laakiin iraahdo qofku haddii uu mar waxbarto waxbarashada qofku haddii uu inta soo istaago oo soo dadaalo oo waxbarto udeedna certificate la siiyo qofkaasi mas-uuliyad baa mas-uuliyad buu qaaday mas-uuliyad baa saaran aada u weyn waa laga hadlay mas-uuliyadda saaran way kala duwan tahay weliba qofku haddii uu higher educationka u gaaro mar waxbarashadiibuu ku ciraystay markaa mas-uuliyaddiisii way laban laabatay wuxuu u gudbay heer uu ka fakaro sidii mushkiladaha loo xalin lahaa heer mar walba ay su-aalo u hortaagnaan lahaayeen heer uu naftiisa qofku marka ugu horey naftiisu ka fakaraayay heer naftiisa uu ka gudbo familkiisa uu ka gudbo gobolkiisa uu ka gudbo maslaxadiisa uu ka gudbo heer uu mulki u noqdo bulshada oo dhan heer national ah ayuu qofku u gudbaya dhanka kale ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa baaq u diray aqoon-yahanada dalka isaga oo ugu baaqay in ay dowladnimada garab istaagaan muruq maal iyo maskaxna ku bixiyaan sidii dowladnimada iyo danta guud ay u hanaqaadi lahayd waxaa dhisa dad aqoon-yahano ah iyo dad caqli leh ayaa dhisa xadaaradda ay ku dhisantaa qofka aqoon-yahanka ah waxaa la rabaa inuu garab istaago u ku garab istaago cid kasta oo ka shaqeyneysa danta guud oo ay ugu horeyso dowladda inuu ku kor istaago wixii horumar ah iyo dhismaha dowladnimada iyo dhismaha hay-adaha muhiimka bulshada u ah iyo dhismaha iyo horumarinta dalka inuu ku hor istaago ayaa la rabaa waxaa la rabaa inuu hor istaago waxyaabaha xunxun ee aan fiicnayn had cid kastaba ha ka timaadee inuu hor istaagaa la rabaa waxaa la rabaa mar walba inuu ka shaqeeyo ka fakaro oo mar walbaba ay maskaxdiisa ku jirto sidaan sheegnay danta su-aalo aan dhammaanayn ayaa mar walba ku hor yaalla haddii aada rabto haddii aada mustawahaas mar soo gaarto hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu imaanayaa iyada oo ay socdaan dadaallo ay qeyb ka yihiin aqoon-yahanka kaasi oo lagu horumarinayo dhinacyada adeegyada bulshada iyo horumarinta dowladnimada